بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب وحن كده حجرني في سورة الأنفال وحانا كهد لإني آياتك كورمي غزوة بدر أيام ولكو دحجرني مركا وحان سو أرقنا آيذي هوري mushrikiinta hadalladii ay yidhaahdeen iyo kuwii munaafiqiinta ahaa iyo markii malaa'igtu ay oobsanayso kuwa kufaarta ahiid in ayagoo malaa'igtu ay garaacayso horay iyo gadaal ay ka garaacayso inay adduunka ka baxayaan marka dadkaas marka mukadibiinta oo rususha beeniyo xaalkooda buu ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya كدأب آل فرعون دأبهم يعني دأب هؤلاء المشركين مشركين تاس عاددوذا يدقن كوذو كدأب آل فرعون فرعون يآل كيسي عاددوذي او كلا يدقن كوذي ايو لمد يهي يعني سداسو مارت الله سبحانه وتعالى ليه iyo waladiina mushrikiintii kufaartii min qablihim fircawn hortii ahaaday fircawn ka horeeyey ayuu xaalkoodu la mid yahay kuwaan qowmu fircawn iyo wixii ka horeeyey ummadihii mukadibiinta ee ka horeeyey dhaqankoodii iyo caadadoodii oo kale ayay leeyihiin weeyaan oo muxuu ahaa dhaqankaas iyo caadadaasi kafaruu way gaaloobeen yacni da'bigoodii baa la fasirayaa kafaruu way gaaloobeen biaayaati illaahi allah aayadihiisa ayay ku gaaloobeen maadaama kuwaas horay ay ku kufriyeen aayaadka ilaahay kuwaanna way ku kufriyeen marka kuwaas unbay la mid yihiin la dhaqan yihiin markii ay kufriyeen fa akhadahum allahu allah wuu qabtay bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababteeda ayuu u qabtay oo u halaagay baa loo jeedaa akhdigana waa halaag weeyaan ina allaha alle qawiyun allihii awood leh weeyaan shadiid lciqaabi ciqaabkiisana uu daran yaho adag yahay weeyaan oo cid u adkaysan kartahay aynan jirin marka aayaddan allah subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa mushrikiinta nabiyulaahi moxamed beeniyey xaqa ilaahay u soo dhiibay oo beeniyeen inaynan ahayn dad caalamka ku cusub inaynan ahayn dhaqankan oo kaleeta dad leh inay ka horreeyeen uma ilaahay subxaana wa tacaala inuu mucaamalo xumaantay la yimaadeen inuu ka abaalmariyey oo cadaab iyo ciqaab uu ku sameeyey arintaas ayuu maaragtay allah subxaana wa tacaala aayaddan noogu sheegaya marka ka da'bi aali fircawn da'biga xagga luqad ahaan waxaa la yidhaahdaa alcaadatu wasunna la yidhaahdaa da'bi waxaa la yidhahdaa alcaada qofka wuxuu ka caado dhigto oo sunno iyo ariiq uu ka dhigto ayaa da'biga loo jeedaa weeyaan marka ka da'bi kaafka ku jiraahi waxaa la yidhahdaa waa fii maxalli rafcin cala alkhabariyati limubtada'in maxduuf mubtado meesha ka go'an ayay kaafkaasi khabar u tahay weeyaan oo markaa mubtadahaas markaan soo qadaranno waa sida hadda aan sheegnay da'bu haaulaa'i almushrikiina aan nidhi kaasaa mubtadihii ah weeyaan mushrikiinta nebi maxamed la joogto xaalkoodu xagga takdiibka rususha la beeniyo aayaadka ilaahayoo la beeniyaa maart waxay kala mid yihiin ka da'bi aali fircawn fircawn dadkiisii dhaqankoodii oo kale ayay leeyihiin weeyaan fircawn iyo aalkiisii dhaqankoodii oo kale ayay leeyihiin macnahaas culimmadu way ku fasiraan waxaa kaloo lagu fasiraa yani in la yidhaahdo facalnaa bihim maa facalna wixii aan samaynay ayaan ku samaynay oo maala waxaa weeye facalnaa bihim waxaanu ku samaynay maa huwa da'buna wa sunnatuna sidaasoo kale weeyaan dhaqankeenna iyo sunnadeenna waxay ku dureersatay baan aan ku samaynay wey marka da'buhum yani mushrikiintaasi dhaqankooda iyo mucaamaladii waxaan u jeeda mucaamaladii ilaahay oo la mucaamalooday ka da'bi aali fircawna bay la mid yihiin fircawn mucaamaladii iyo sunnadii ilaahay kula mucaamalooday ayay la mid yihiinoo fircawn iyo waladiina min qablihim kuwii ka horreeyey markay xaqa beeniyeen waa la halaagay sidaasoo kalebaa marka kuwaana loo halaagay oo loo baaba'shay weeyaan marka sunnadii ilaahay baa ku dareersatay macnahaasna waa ay yidhaahdaan mufasiriinta qaar ka midii weeyaan marka macnaheenna horaan maraynaa xaalkoodu waxa weeye xagga takdiibka oo rususha ee aayaadka la beeniyo ka da'bi aali fircawna bay la mid yihiin fircawn aalkiisii caadadoodii dhaqankoodii ayay la mid yihiin oo maaragtay waa isku dhaqan wey iyo waladiina min qablihim fircawn iyo dadkii ka horreeyey qoomkiisi wixii ka horreeyey dhaqankoodii oo kale ayay kuwaana leeyihiin markaasaa dhaqankiina loo fasiray oo layidhi waxay sameeyeen kafaruu biaayaati illaah ilaahay aayadihiisi bay beeniyeen aayaadkii tansiiliga ahaa aayaadkii mucjizaadka ahaa oo allah rusushiisa uu ku xoojiyey waxaasoo dhan bay beeniyeen weyaan markay beeniyeenna allah sidii kuwii hore oo maarata wuxuu kula mucaamalooday waxay la yimaadeen oo xumaan ah yani maaragtay jazaheeda ayuu adduunka ku siiyey weyaan faahadahum allaahu allah subxaana watacaala wuu qabtayoo waa halaagay wey biunuubihim bisababi unuubihim unuubtooda sababteed buuna la halaagay waxa waay wuxuuna qabtay ahda casiizin muqtadir alla awood leh oo karo qabashadiisii ayuu qabtay weyaan ina allaha alleh qawiyun allihii awood leh weye oo qabashadiisu ay adag tahay yani qofka cinaadkiisa ou bataa allah uma naxariisto subxaana wa tacaala aad buu u qabta waa halaagaa weeyaan shadiid alciqaabi ciqaabkiisana miduu kulul yahay oo aad u daran yahay weeyaan allah subxaana wa tacaala ciqaabkiisana aad ayuu u kulul yahay weeyaan dalika biana allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiru ma bianfusihim dalika yani ishaaradaas waxaan u celinayna waa mubtada wey mubtada weeyaan marka habarkiisana waxa ka dambeeyaan ka dhigaynaa waxaan u celinaynaa halaagaas ilaahay subxaana wa tacaala uu halaagay cadaabkaas rabbi uu ku qabtay qabashadaa dunuubtooda loo qabtay ayaan ishaarada u celinaynaa dalika ay dalika almadkuuru min alcadaabi aladii anzalahu allahu bihim cadaabka uu rabbi ku soo dejiyey haabitun mid sugan wey dadkaas mukadibiinta aayaadka ilaahay beeniyey cadaabkaa rabbi u cadaabay waa shay sugan wey biana allaha bisababi ana allaha allah subxaana wa tacaala lam yaku inuunan ahaanin mugayiran mid dooriyo nicmatan nicmo mid dooriyo uusan ahaanin macna mid bedelo uusan ahaanin nicmadaasoo ancamahaa uu u nicmeeyey calaa qowmin dad korkooda u nicmeeyey daduu rabbi u nicmeeyey nicmadooda inuusan rabbi ka bedelaynin arinkaas ayay maaragtay yani arrinka ku sugnaaday weeyaan xataa yugayiruu intay ayagu ka bedelaan oo ka dooriyaan maa bianfusihim naftooda waxa ku sugan oo xaaladihii ah xaaladii wanaaggii intay bedelaan ay macsiyo ilaahay ku bedelaan allah subxaana wa tacaala kama dooriyo wa ana allaha iyo wabisababi ana allaha allah inuu yahay samiicun mid maqlayo caliimun haddana cilmi lahu og inuu yahay sababteeda ayuuna rabbi subxaana wa tacaala nicmo uu dad u nicmeeyey uunan kaga doorinaynin kana bedelaynin ilaa ay ayaga xaalkooda bedelaan marka aayaddan waxa weeye allah subxaana wa tacaala waxay tusinaysaa cadligiisa cadaaladda ilaahay subxaana wa tacaala iyo maaragtay addoommadiisa xukumkiisa sida uu ugu cadli falo ayuu rabbi ka warramaya subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay halaagaa la halaagay ma aha minuu ilaahay ku dulmiyey subxaana watacaala allah ma dulminin allahna addoommada nicmo uu siiyey kama bedelo nicmo uu rabbi siiyey kama dooriyo kama wareejiyo nicmadaas hadday tahay nicmat dunyaa adduun wax loogu nicmeeye ay tahay ama nicmat diin diin nicmo ilaahay uu u siiyey midkay doontaba ha noqotee ilaahay subxaana watacaala kama bedelayo ilaa ayagu dadka ay nicmadan iska bedelaan oo nicmadii shukrigeedii ay la imaan waayaan inta ay nicmadaas daa'imayaan allah waa u ziyaadiyaa markay nicmadaa shukrigeeda la yimaadaan ilaahay waa u kordhinaya laakiin hadday nicmadii ku kufriyaan allah wuu ka dooriyaayo waa cadaabaa wauna ciqaabaa sida allahba maaragtay aayado badan uu ku leeyahay aayado kale uu ku leeyahay lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid qofka markii nicmo ilaahay siiyo nicmadaas haddii uu ka shukriyo ilaahay waa u kordhiyaa shukrigeeda uu la yimaado shukrigaasi ama ficil ha noqdo ha ka shukriyo qowlka inuu ka shukriyo baa la rabaa ficilka ka shukriyo ictiqaadka uu ka shukriyo marka ilaahay waa u kordhinaya nicmadiisa haddii nicmadaas uu ku kufriyo oo nicmada shukrigeeda uu la imaan waayo asagaa iska bedelay laakiin ilaahay ma dulminin marka ciqaabka iyo cadaabka asagaa sabab iskugu noqday taasaa loo jeedaa ذلك أي ذلك المذكور أرنت عذابك تدكاس كسو دقيق لسو شيقي ثابت متسقوي بأن الله الله سبحانه وتعالى لم يكن إنه سمعهان مغيرا مدوريو نعمة نعمة مدبدلاء سمعهان نعمة إنه سكبدلين نعمة الدين والدنيا لبضبا بل إلهي وأباقي يلا ذاتك هذه النعمة كشكريان وأباقي يلا يعني نعمة إنه سنبدلين نعمة ذا أنعمها أو نعمي الله نعمة ذا على قوم ضدوا أو نعمي حتى يغيروا أنت أيقوا كدوريان وكبدلان ما بأنفسهم نفتوا ذوحوا ربي أو نعمي كدوريان هدي إلهي سبحانه وتعالى عافمات أوسيو يعني مارتي أمان أوسيو هدي إلهي قاجد أو كقوذيو هدي إلهي سبحانه وتعالى دين إيه إيمان إيه خير أوسيو نعمداس إلهي كما بدلي إلى سبب لوغا وريجي أيغو لا يمادان سبب يعني ما أرتي لوغا وريجي أي لا يمادان سبب كاس وحو نقون كرا نعمدي لوغو كفريو oo laga shukrin waayo yaani isyaan la yimaado oo ilaahay lagu caasiyo asbaabahaas buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku dooriyaa waxay la mid tahay aayadan aayada fi suurati ar-ra'd in sha Allah ta'ala aan ku arki doonay la mid tahay inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim taasoo kale ayuu rabbi subxaanahu wa ta'ala leeyahay marka wahada min adlihi subxaanahu wa ta'ala wa qisdihi fi hukmi cadaaladiisa iyo maaragtay xukumkiisa soo ugu cadl sameeyay ayay arintaas tusinaysaa weeyaan marka ilaahay dadka ma dulmiyo waa aayadii aan soo marnay weeyaan xalaytu dalika bima qaddamat aydiikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil 'abid وتاسو كله وح الله وحي نعمه كجفاهي وواحد أديق الله تميد وياه سويت هذا إسكلو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم واحد يقول كسبتين لكن إلهي سبحانه وتعالى أدوم دي سبب من يوية وأن الله سميع عليم وأن الله وبسبب أن الله وحالي هذا يعني وأن الله هذا جملة وأن الله هذا waxaan ku cadfayna dalika bi an allah lam yakun mughayira ni'matan amama markaas waxay noqonaysaa tacliilki ciladii lafteed wax la soo galay oo kale noqonaysaa yaani sababki oo kale lamid tahay weeyaan wa an allah wa bi sababi an allah ya allah samii'un mid maqlaayo oo yahay yaani maartay adoomadiisa waxa ay leeyihiin oo maqlayo aliimun ilmi ulaho waxa ay sameeyaan علم أوله فالكودين نعمدا كشكرين إنه كشكرين الله علم أوله أويهي سببت هذا أي أرن كاس كل عضيويا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كدأب آل فرعون دأبهم حال كوذا كوى مشركين تا يبقن كوذا عاددوا كدأب آل فرعون فرعون يآل كيسي da'digoodii iyo dhaqankoodii oo kale caadadoodii ayuu la mid yahay markaasaa la fasiray oo la yiri iyo waladiina kuwii min qablihim fircawn ka horeeyay yacni maaragtay dhaqankii ay kuwaas lahaayeen ummadihii hore horeeyey oo mukadibiinta ay xaqa beenin jiray ayay kuwaana dhaqankoodii yeesheen oo rususha iyo xaqii bay beeniyeen marka dhaqankii da'bigoodii buu ilaahay fasiray kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigooda aayadihii bay beeniyeen allah subxaana wa tacaala aayadihiisii ayay beeniyeen waa tafsiirkii sidii aayaddii hore aan ku soo marnay oo kale caadadoodii iyo maaragtay dhaqankoodii la fasirayo weeyaan kadabuu biaayaati rabbihim rabbiga rabbigooda aayadihii ayay beeniyeen aayaadkaasi sidaan soo sheegnay aayaadka tanziiliga ah oo ilaahay rususha ku soo dejiyo ha noqoto ama aayaadka mucjizaadka ahoo ilaahay nebigaas iyo rasuulka uu ku xoojiyo ha noqotee way beeniyaan aayaadkaasoo dhan bay ku beeniyaan wey markay beeniyeen fa ahlaknaahum waan halaagnay fircawn iyo aalkiisii iyo kuwii ka horreeyey bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda sababtood baa loo halaagay laakiin ilaahay ma dulminin dembigay la yimaadeen unbaa sababtiisa lagu halaagay weeyaan waxaad ogtihiin ummadahaas oo dhan qaar waxaa lagu halaagay dhulkaa lala gilgilay qaar dabayl baa lagu diray qaar waa lagu qayliyey qaylo baa lagu sameeyey qaar waxa weeye kharaq baa lagu sameeyey baddaa lagu halaagay qaarkood waxaa lagu sameeyey khasfi dhulkaa lala jaray wahaakadaa qof walbaaba wuxuu mutaysto ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku cadaaba weeyaan faahlaknaahum bidunuubihim dunuubtooda baan maaragtay ku halaagnay sababteeda ayaan u halaagnay waahraqnaa aala fircawna waahraqnaa waanu qarqinay yani waan maashaynay oo biyaan ku halaagnay weeyaan aala fircawna fircawn iyo aalkiisii biyo ayaanu ku halaagnay marka hadalkan waahraqnaa aayaddan qaybtan dambe waahraqnaa aala fircawnada waxay leeyihiin waa min cadfi alkhaasi cala alcaam ayaa la yidhaahdaa lanna dadkii la halaagay soo galeen faahlaknaahum bidunuubihim fircawn iyo qoomkiisi waa ku jiraan laakiin haddana khaas ahaan baa loo soo saaray markaasuu rabbi yidhi waahraqnaa waanu halaagnayo biyaanu ku halaagnay aala fircawna fircawn aalkiisiiba fircawn iyo aalkiisii baddaas ayaan ku qarqinay oo ku halaagnay weeyaan wa kullun mid kasta kulligii oo ummadahaas ka mid ah weeyaan wa kullun mid kasta kulligii ay kullu fariiqin min alfiraqi almukadibati alhaalika ummadahaas ilaahay oo halaagay mukadibiinta ah mid kastoo kamid mid kastoo kamidii kaanuu waxay ahaayeen dhaalimiina kuwa naftooda dulmiye bay ahaayeen naftooda bay dulmiyeen markii ay kufriga la yimaadeen naftooday dulmiyeen markay rusushii beeniyeen iyo xaqay wateen yacni markay shirkiga la yimaadeen markay macaasida la yimaadeen waxaasoo idilba ayagaa naftooda beeniyey yani maaragtay ee maxaani naftooday dulmiyeen weeyaan wa kullun kaanuu dhaalimiin ilaahay ma dulminin subxaana wa tacala wamaa dalamahum allah walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ayaga ayaa naftooda dulmiyey marka aayaddan waxay la mid tahay aayaddii hore culummadu waxay leeyihiin yani kurira alaayatu liqasdi ta'kiid ila aayaddii hore kadaabi aali fircawn waladiina min qablihim kafaruu biaayaati illah faahadahum allahu bidunuubihim in allaha qawiyun shadiid alciqaaba soo marnay tanna waa un ayadii wey marka waxaa loo soo celceliyey xoojin la xoojinayo takdiibka iyo maaragtay rusushoo la beeniyo cirib xumadeeda oo la xoojinayo darteed baa loo soo celcelinayaa bay leeyihin ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu fahum laa yuminuun ina shara adawaabi daabadaha waxa dhulka dushiisa ku socdaahi kuwa ugu sharta badani cinda allaahi alla agtii aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa weeyaan kuwii kufriyey wey fahum ayagu laa yuminuuna rumayn maayaan yani kufrigooday daa'imayaan ilaa an yamuutuu ilaa ay ka dhintaan kufrigaas bay daa'imaan marka marna maaragtay dadkaasi kuwa rumaynayo ma aha ayuu maaragtay allah subxaana wa tacaala leeyahay weyaan marka ina shara dawaabi horena waa usoo marnay isla maaragtay suuraddeenna dhexdeedan kusoo marnay aayaddan oo kale ina shara dawaabi cinda allahi asum lbukm aladiina laa yacqiluun ayaan soo marnay marka shara dawaab waxaa loo jeedaa adawaab waxaa la yidhahdaa kullu maa dabba calaa wajhi اlardi baa la yidhahdaa addawaab waa jamcu daabatin daabana waxaa la yidhahdaa kullu maa dabba calaa wajhi اlard wax alla wixii ardada korkeeda ku socdo maarata ku tukuba ayaa la yidhaahdaa weeyaan marka waxaa loo jeedaa ina shara albariyati wey khalqiguu rabbi abuuray waxa ugu sharta badan cinda allahi alla agtii xagga xukumkiisa wey xukumkiisa markuu xukminayo kuwa ugu xun oo ugu liitaahi الذين كفروا كوي كفريي ويان كوي كفريي ويان يعني كوي كفرغودي دائمي oo halka ku jiray baadida ku madax taagay ilaa ay ka dhintaan dadkaas way fahum ayagu laa yu'minuuna rumayn maayaan iimaan laga rajayn maayo yani sha'nigoodaabu wuxuu yahay laa yu'minuuna abadan marna inaysan rumaynin baadidooda inaynan ka soo noqonin marka wax iimaanoo laga rajaynayo lama arko saasuu maaragtay rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka sharra dawaarbi waxay u noqdeen sida aayadii horeba aan kaga soo hadalnay xayawaanaadka ayaga ka liito xayawaanaadka way ka liitaan sababta xayawaanku wixii loo abuuray oo cibaadadii ilaahay ah subxaana wa tacaala wuu gutaa cibaadadii allah subxaana wa tacaala wuu gudanayaa sidii ilaahay ugu talagalay iyo fitradii kama uunan zuulin laakiin bani aadamka waxa way kuwa kufaarta ah way ku kufriyaan nicmada ilaahay subxaana wa tacaala يعني وحي الله أبوري وعباد إلهي هاي عباد الله مقرتان وأي خلافين ويان مركا سلاس بي شر الدوابي أي كن نقضين وحيوانك أي كغليتان ويان لأن حيوانك الله ناري ماي عذاب ما سوغيسو لكن كون عذاب دائما با سوغيه ولقي جريه أي سوغيه ويان آيادا مركا لقبل إن شر الدوابي إلى درسي إن قيبة بدن أو كمدة درسي إن قيبة بدن أو كمدة وحان أركينا wuxuu allah subxaana wa tacaala ka waramayaa yani maaragtay qaacidooyin qawaacid aad u qiimo badan oo ah qawaacid اtacaamuli maca alkufaar fi silmi wاlxarb yani gaalada sida loola mucaamaloodo hadday silmi iyo nabadgelyo iyo heshiis ay tahay iyo haddii ay dagaal tahay oo lala dagaalamayaba mucaamalada gaalada lala mucaamalayo ayay aayaddan laga bilaabo ilaa dhowr aayadood ayaanu arki doonaa insha allahu tacaala waxaa laga warrami doonaa dagaalka iyo sida loola dirirayo sidii loola heshiinayo yani cuhuudda iyo mawaafiiqda sida ballamada loola galo haddii ballan oo muslimiinta iyo gaaladu dhex marayo nooca uu yahay arrimahaasoo idil ayaan arki doonnaa ay ka warramaysaa waxaa marka loo horumarinayaa oo shara dawaab ilaahay uu ku tilmaamay dadka yani gaalada muslimiinta inta la ballamo ballankaa markay galaanna cahdiga mar kastaba ka baxaaye ballantii muslimiinta ay la galeen mar walbaba ka baxayaaye see loola mucaamalooni waa la edbinaya waa lala dagaalamaya waana arki doona ilaahay buu ka warrami doona subxana wa tacaala waxaa kaloo laga warramayaa yani ay aayadahan ka arki doonaa haddii muslimiinta ay ka baqaan gaalada ay cahdiga iyo ballanta la galeen inay ballantaas buriyaan oo khiyaano inay sameeyaan hadday ka baqaan hadday ka baqaan oy og yihiin gaaladaas markay fursad kuu helaan inay ballanta kaaga baxayaan aad og tahay muslimiinta waxaa loo baneeyey inay u sheegaan gaaladii cahdigiinni waa ka baxnay inay yidhaahdaan yani ninka muslimiinta khaliifatulmuslimiin madaxda muslimiinta madaxda u ihi inuusan khiyaano uusan ku gelin gaaladii laakiin gaalka laftiisa inaa u caddayso tidhaahdo ballantii annaga iyo idinka naga dhaxaysay ila khiyaanaad ku aragtay ood ka dareentay ood ka ogaatay inaad tidhahdo ballanka waa buray waa dhammaaday wax ballanoo naga dhaxeeyaa ma jiro maanta kabacdina waxa weye waa noo dagaal inuu yidhaahdo aayadaha aynu arki doonnaa waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawa ayuu rabbi odhanaya subxaana wa tacaala waxaan arki doonnaa yani allah subxaana wa tacaala oo muslimiinta amar ku siinaayo yani si gaalada sharteeda ay iskaga difaacaan inay la yimaadaan icdaad lcudda diyaargarow inay samaystaan hubkooda inay diyaarsadaan cadadkooda inay diyaarsadaan yani si gaalada sharteeda ay iskaga celiyaan markii loo iclaaniyo dabadeed yani inay maaragtay awood ay yeeshaan oo muslimiintu kuwa sarreeye ay noqdaan oo gaaladuna ay ka heebaysato ay ka baqaan ilaa yani icdaadkooda inuu gaarsiiyo diyaargarowgooda muslimiinta diyaargarowgooda inuu gaarsiiyo ilaa gaaladu ay cabsato ay ka baqaanayso muslimiinta mar dambe kusoo duulin taana waan arki doonnaa insha allahu tacaala ilaahay baa ka hadlay waxay ka warrami doontaa aayadahan ka hadli doonaan haddii ay gaalada u soo leexdaan inay dadka muslimiinta la heshiiyaan oo ayaga heshiiska uu ka yimaado maaha muslimiinta inuu ka yimaado ayagoo ka imaanaya markay sulxi iyo silmi iyo nabadgelyo iyo heshiis ay dalbaan yani waxaa laga rabaa dadka muslimiinta inay ka aqbalaan heshiiska inaysan dhihin ma yeelayno idinka aqbali mayna lama rabo hadday gaalada heshiis la yimaadaan muslimiintu inay la heshiiyaan ayaa la rabaa haddii marka heshiiskaas ay muslimiinta la dhiganayaan khiyaano ay ku hoos wataan oo ay leeyihiin intaad ka diyaargaroobaysaan suga arrintu hadday ka tahay allah wuxuu leeyahay ilaahay baa kugu filan adiga ballanta ha ka bixin heshiiska ka aqbal xasbigiinna iyo kaafigiinna waa allah weeyaan arrimahaas ayaan maaragtay yani ilaahay uu ka warrami doonaa waxaan arkaynaa jihaadku inuu farad yahay aljihaadu fii sabiili اllah inuu fariidatun cala almuslimiin uu yahay farad inuu ilaahay uga dhigay subxaanahu wa tacaala weliba in muslimiinta nabiyulaahi moxamed la farayo laleeyahay ku tirtirsiiyo ku boori jihaadka ilaahay maarata gaalada in lala diriro maarata dagaalka ku tirtirsiya dadka muslimiinta baa la odhanay xataa cadadkooda ha yaraado yani maaragtay oo halkii ninba toban ninba ha ku soo aado hadday doonto oo muslimiinta ka midihi toban ninba ha ku soo aado halka toban gaalo ah halka qofoo muslimkaaba ha ku soo aadee ku tirtirsii baa la odhanaya markaa kabacdiyo muslimiinta xaalatu dacfi ay tageenna allah uu ka takfiifiye waan arki doonaa ayadana waxaa leeyahay ilaa marka qofka muslimkaa laba qof ay ku soo aado markaasaa lagu farad yeelaya walidaalika muslimiinta hadday yihiin gaaladu hadday muslimiinta labalaabkeed yihiin maala muslimiintu waa boqol qofood gaaladii waxay noqdeen laba boqol inay muslimiintu cararaan maaha maxaa yeele qofkiiba laba qofa ku soo aadayso lama ogolo muslimiinta inay ka cararaan waa inay maarata u babac dhigaanay ka hortagaan baa la doonaya saasoo kale maarata marka nusuustaas oo fi lxarbi wasilmi walcuhuud walmawaafiiq ku saabsan ayaanu ka hadli doonaa insha allahu tacala allah noo sheegi doonaa dadka marka kuwa ugu sharta badanaana loo bilaabay ina shara dawaabi cinda allahi alla agtiid waxa dhulka dushiisa ku socdaa kuwa ugu sharta badan xukumka ilaahay agtiisa aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa wey fahum ayagu laa yuminuuna rumayn maayaan ma rumaynayaan الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون كواس واكوي شر الدواب كوا وكفارتا واكوي الذين كوي marka alladinadan bedelan ka dhigi karna afbayaanan ka dhigi karna dami baa lagu nasbiya wax kasta ku ay baa lagu nasbin karaa leeyahay maartay yaani in xumayn ayaga la xumaynayeen waa lagu nasbin karaa alladina kuwi way shar dawaab kaasi aahadta minhum caahadta aad la ballantay oo heshiis aad la gashay nabiyulaahi moxamedow minhum ayaga aad la heshiisay oo ballan aad la gashay uma markaad la ballantay dabadeed yanquduuna burinaayo cahdahum ballantoodii burinaayo ballankii ka baxayo fii kulli maratin mar kasta kulligii oo min maraati lmucaahada ka mid ah mar kasta ay ballan galaan ballankaasay ka baxaan weeyaan mar kasta ood la ballanta ballantii waa burinayaan weeyaan ballankaas bay ka baxaan wahum ayaguna laa yattaquuna kuwa dhowrsanayo oo iska ilaalinayo naqdulcahdiga ballanta ka bixiddeeda kuwa iska ilaalinayana ma ay aha wayaan wahum laa yattaquun wahum ayagu laa yattaquuna ma dhowrsadaanoo ballanta ka bixiddeeda dad iska ilaaliya ma aha ama kama dhowrsadaan ciqaabka ka ratibmayo qadriga iyo khiyaanada iyo ballanka bixidda waxa ka dhalanayo kuwa ka baqaahi ma aha saasuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala marka dadkaas aladiina caahadta minhum uma yanquduuna cahdahum fii kulli maratin wahum laa yattaquun mufasiriintu macaani dhowra bay ku sheegayen yay yihiin way camima way cayinaan waxbay sheegaan qaar waxay leeyihin bani qurayda ayaa loo jeedaa yuhuudii nabiga la deganay bani qurayda nimanka la yidhaahdaa loo jeedaa madiina la deganaa oo kacab bni ashraf dadkii uu ka dhashay ah qaar waxay leeyihin maya bani nadiir lafteedaa loo jeedaa oo ballanoo nebigu la lahaa yuhuudii madiine ayagoona deganaa maya bani qaynuqaaca la yidhaahdaa yuhuudda qaybteedii saddexaad ilaa saddex qayboodoo saddex qabiiloo yuhuudda ka mid a ayaa madiine nebiga la deganaa calayhi salaatu wasalaam marka saddexdoodaba waa lagu sheegaa maya qoom kale oo mushrikiintii carabta ka mida weeye intaba way yidhaahdaan laakiin aayaddu waxa weeyaan waa caam ilaa qiyaami saacana way soconi sabab nusuulka khaasba ha noqda hadduu rabo laakiin aayadda waxay caam ku tahay oo qof walbaaba ay maarta taabanaysaa qof kasto kullu man ittasafa bi hadhihi sifaat thalath saddexdan sifo oo la soo sheegay qof kasto ku tilmaamnaado tilmaamta qaato aayaddu way taabanaysaa weeyaan dad aayadaas way taabanaysaa yacni saddexdaas qaybood oo la soo sheegay cid alla ciddii ku sifowdo yacni naqdulcahdiga ballanta oo laga baxo alkufru biaayaati illaah yani maaragtay cad iska dhowrsanaan la'aanta waxaasoo dhan qofka ku sifoobo qofkaad tilmaamtaa qaataa zamankuu doonaba ha joogo waa aayaddu way taabanaysaa weyaan marka waa loo wada jeeda arrimahaasoo dhan in caam laga dhigo ayaana wanaagsan weyaan aayadda in caam aan ka dhigno sidaasaa fiican weyaan aladiina kuwii weye dadkaas maaragtay sharu dawaabka iyo caahadta minhum aad la ballantay nebi maxamadow uma markaa la ballantay dabadeed yanquduuna burinaaya cahdahum ballantoodii ka baxayo fahum ayagu laa yattaquuna aanan wahum ayagu laa yattaquuna uma yanquduuna burinaaya cahdahum ballantoodii burinayo ballankii ka baxayo fii kulli maratin mar kasta kulligeed wakhti kastood ballanta la gashaba waa burinayaan way ka baxaan lanno waxay leeyihiin mufasiriintu soo guuriyaan bani quraydoo kale markay ka hadlayaan yani waxay leeyihiin nebigay cahdi la galeen inay heshiis ayaga dhexdooda ay samaystaan oo aanan midba midka kale la diririn inaysan mushrikiinta aysan u soo kaalmayninoo hub iyo wax lamida aynan siinin arrimahaasoo dhan ayay kula heshiiyeen ballantii bay ka baxeen mushrikiintii bay hub siiyeen si nebiyulaahi moxamed ay ula diriraan markii la qabtay oo maxaa ballanka uga baxdeen la yirina waxay yidhaahdeen nasiina wa akhtana waanu halmaamnay oo gaf bay ahayd waa ka maaragtay yani mar dambe u noqon mayno markaasuu mar labaad cahdi la galay sidii oo kale bay buriyeen mar saddexaaday la galeen waa buriyeen noocaas oo dhan ilaa hataa khaswatulaxzaab aad ogtihiin waxa ka shaqeeyey oo quraysh soo waday oo carabaha kale soo laaluushay oo keenay yuhuud bay ahaayeen raggii ka shaqaynaya dadkaasay ahaayeen weyaan marka sidaa darteed ama yuhuud ha noqdo ama kayrkii ha noqdo qof kasta oo heshiis markii lala galo ballankaas muslimiinta ay la galaan oo gaalada ka mida oo ballanta ka baxdaa aayaddaas way maarata waa kuwa ku tabaqmaysaa weeyaan wahum ayagu laa yattaquuna kuwa maaragtay ka dhowrsado naqdulcahdiga iyo ballanka baxyada ma aha kuwa iska ilaaliyo weeyaan marka kuwaas maxaa lagu samaynaya allah marka sidii loo ta'diibin lahaa loo edbin lahaa ayuu noo sheegi فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم حدي آت هشو كواس oo ballanta adiga kaaga baxay nabi maxamedow fil harbi dagaalka dhexdiisa aad ka hesho oo dagaal aad iskugu timaadaan fasharid kala gee bihim ayaga sababtooda waxaad ku kala geysaa man khalfahum dadka ayaga ka dambeeyo dadka ka dambeeyo yani ku kala geebuu ilaahay allah leeyahay subxaana watacaala maxaa yeeley lacallahum waxay mudan yihiin yadakkaruuna inay waansamaan bay mudan yihiin oo ay ku waansamaan waxa ku dhacay dadkaa waxa ku dhacay inay kuwaas ku waansamaan bay mudan yihiin weyaan lacallahum yadakkaruun inay waansamaan bay mudan yihiin marka sida yani maaragtay loo ta'diibinayo waxaa weeye yani waxaad dagaalka markaad kula kulanto wax raxmadaysan kaa helinaa laleeyahay waa in la laayaa muslimiintu ay laayaan dadka ahlu shirkiga ah ilaa ay ka joogsadaan la dagaalanka nabiyulaahi maxamed ay la dagaalamayaan marka fasharid bihim man khalfahum allah wuxuu yidhi faima tafqafannahum fi lxarbi yani waxaa la yidhaahdaa yani faima tafqafannahum fi lxarbi yani waxaad odhan itaqaftuhu yani taqaftu shay baad dhihi shaygii baan helay bimacnaa wajadtuhu weeyaan hebel markaad tidhahdo waa aqiif fulaanu aqiif markaad tidhaahdo waxaa la yidhahda sariicu lwujuudi limaa yuxaawilu yani wuxuu doonayo mid helid badan weeyaan maaragtay aadu u helaa weeyaan marka haddii aad heshaba oo dagaalka aad kula kulanto wey faimaa tafqafannahum fi lxarbi haddaad dagaalka ku hesho fasharid bihim man khalfahum tashriidkana waxaa la yidhahdaa altafriiqu wاtabdiidu baa la yidhahdaa yani cuquubo aysan ka soo waaqsanin ku rid weyaan yani aad ula dagaalan markii ayaga dhibku ku dhaco fasharid bihim waxaad ku kala geysaa sababtooda dhibaatada ku dhacday man khalfahum dadka gadaashooda ahaaday ayaga maaha yani cuquubada aad u geysato han noqoto waano dadka aan wali kula diririn adiga oo gadaashooda jiraahay waxay ku waantoobaan han noqoto weeyaan dhibka kuwa ku dhaco ood u geysato ummadaha kale waxay ku waantoobaan han noqdaan weeyaan lacallahum waxay mudan yihiin markaasi yani dadkaasi yadakaruuna inay waansamaan lacallahumta waxaa weeye yani man khalfahum wey kuwaan kuwa ka dambeeyo kuwan cuquubaad bad ku riday waad lays ibara ka dhigta kuwa ka dambeeya inay waansamaan ayay mudan yihiin oo ay maaragtay waxa ku dhacay qeyrkooda waxa ku dhacay inay arkaan oo markaa xumaantii ay samayn lahaayeen ay ka joogsadaan dagaalkii kuu soo aadi lahaayeen ay ka istaagaan weeyaan marka yani lacallahum yaxdaruuna sudiyiyo kale markuu fasiraayo lacallahum yaxdaruuna an yankutuu wuxuu leeyahy inay cahd an yankutu alcahda ballanka inay buriyaan oo fayusnaca bihim milu dalika sida kuwaan waxa lagu sameeyo kale in markaa lagu sameeyo ay markaas haday ballanka buriyaan inay ka digtoonaadaan bay mudan yihiin buu oranaya weeyaan walidalika sheekh naasir as-saudi markuu aayadan fasirayo wuxuu leeyahay wa hadhihi min fawaid al-uqubat wal-hudud al-murattabah 'ala al-ma'asi annaha sabab li-izdijar man lam ya'mal al-ma'asi bal wazajran liman 'amilaha alla yu'awidaha yani hadalkaas oranaya wuxuu leeyahay aayadan fawaa'id baa ku yani waxa laga qaadanaya cuquubaadka ilaahay oo dadka dushooda saaro xuduuda soohdimaha xuduudaha la sameeyo sida mesela saariqa sida murtadka sida maaragtay shaaribul khamraha sida qaatilka qofku wax dilo iyo waxa la midkay cuquubada iyo xuduudaha loo sameeyaa waxa oo macaasida qofka uu sameeyo ka imaanayso ka ratibmaysaa yani waxay fawaa'ideeday kamid tahay cuquubada faa'iidaday leedahay kamid tahay maxaa yeelay qofka markii uu xado hadii gacanta laga gooyo asaga kaliya ma ah asagiina waa joogsanaa xatooyada waa ka istaagi kii xatooyo doonayana waa ka istaagaya laana wuxuu ogayaa bari gacantiisa in la goynayo ka wax dilo haddii asagana la dilo loo qisaaso yani waxa weeyaan kii inuu cid dilo doonayay wuu ka istaagaya laana in la qisaasayo buu ogyahay marka cuquubada zajrigaas baa ka dhasho kii lagu sameeyeyna ma istimraarayo kuma ma daaimayo lama imaanayo kii kalena waa ku waanisa waa ku waana qaadanaya weeyaan marka arinkaas ayaa loo jeedaa weeyaan uquubada sidaas waxa weeye yaani inuu qofkan qofka ka dambeeyo ku waanisa qaato weeyaan dibka u geysato kuwa iyo halaaga aad ku rido kuwa ka dambeeyo kufaarta ihi ayaa ku waanisa qaadan ku waana qaadanaya buu ilaahay leeyahay la'allahum yadhakkaruun kuwa dambe waxay mudan yihiin yadakaruuna inay waansamaano ficilka waxaan lagu sameeyey cuquubadan inay ku waansamaan bay mudan yihiin وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب القائلين وإما تخافن حدي آد أغاتو خوف هلك بمعنى العلم هو بمعنى العلم أغان شويا وإما تخافن هداد أغاتو من قوم ضد حقود خيانة خيانة هداد كأغاتو qoom kufaara oo aad ahdi iyo ballan la gashay khiyaano hadaad ka ogaato ay doonayaan naqdul ahdi inay sameeyaan ballanka inay ka baxaan ay doonayaan kuwa la ballantay way markaad ogaato inay ballantay inay ka baxaan doonayaan fam bintur ilayhim ayaga waxa u tuurtaa ahdigooda u tuur ala sawaa'in akaansho korkeed ugu tuuro idinkii ayaga aad u simantihiin utuura waxaa tidhaahdaa wax caadi iyo ballan annaga idinka naga dhaxeeyahay lama arko sidaa ku dheh weeyaan maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ahee xaqa yani maaragtay khiyaanada la yimaado ilaahay subxaana wa tacaala ma jecla ama allah khiyaano ama maaragtay rasuulkiisa khiyaano ama maaragtay dadka muslimiinta khiyaano diintiisa khiyaano ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala khiyaano qofka ku sifoobaa رب سبحانه وتعالى مرنا ما أجعله وياه إن الله لا يحب الخائنين تدك خائنين تا إلهي مجعل سبحانه وتعالى مرك هل كان وحوي وقلدي لبادوي قلدا صار بلن كي كبحين وانا لأقاد بلن كوديني كبحين وعقوبة لقاد مر والبين كبحان عقوبة وحين نقطة إلا الله يولا لا دقالمه قلدا عن ذنبه بلنتي كمبحين لكن إني بلن كبحان yani maarata saansaan ah baa la ogaaday ballanka inay ka baxaan inay doonayaan mar hadday rabaan inay ballanka ka baxaan oo khiyaano aad ku ogaatay adiga adoo u aamusan haweerani islaamka laftiisa inuu khiyaano la yimaado lama ogola qof dadka muslimiinta inay wax khiyaanaan lama ogola adiga markaad ogaatay iyo calaamaad iyo wax ku tusay inay ballanta ka baxayo markaad ogaato nimankaan ballanta iiga baxayaane inta aynan maaragtay inta aynan ballankaas muujisanin ay ka bixisteeda aysan dagaal iila imaanin aan ka hortago inaad tidhaahdo adoonan u sheegin diinta islaamku ma ogolo weeyaan marka yacni allah subxaanahu wa tacaala sidaas uu leeyahay marka waxaa la yidhi waima takhaafanna haddaad ogaato min qowmin dad oo cahdi aad la gashay khiyaanatan ballan haddii aad ku ogaato oo inay ballan kaaga baxayaan naqdulcahdi ay samaynayaan khiyaanada waxaa loo jeedaa alkhishu wanaqd lcahdi baa loo jeedaa min alqowmi almucaahadiin dadkii lala ballamayay inay ballan kish sameeyaanoo ballanka ka baxaan taasaa loo jeedaa mar haddaad taa dareentood ogaatood cilmi u yeelato inay ballanta ka baxayaan fambid ilayhim cahdigii u tuur alladii baynaka wa baynahum ballantii heshiiskii adiga iyo ayaga idinka dhaxeeyey u tuur yani marka waxaa ugu tuurtaa calaa sawaain ekaansho korkeed ama xaala kownikum mustawiyiina kuwa siman aad tihiin aad u siman tihiin in cahdigii laga baxay labadiina waa u siman tihiin ayaga iyo adigaba ballanka inaad ka baxdeen baad u siman tihiin weyaan marka inuu qofku sidaas ugu sheego baa la rabaa walidaalika ibnu kaiir raximah llahu wuxuu leeyahay markuu aayadda fasirayo aclimhum biannaka qad naqadta cahdahum xataa yabqaa cilmuka wacilmuhum biannaka xarbun lahum wahum xarbun laka waannahu laa cahda baynaka wa baynahum cala sawa ay tastawi anta wahum fii dalika yani hadalkaasu odhanaya waxaad ogeysiisaa ood u sheegtaa inaad ballankii adiga ka baxday nebi maxamedow ballantii inaad uga baxday oo markaas ay ogaadaan ayaga iyo adigaba labadiinno dagaal idinka dhexeeya ay ogaadaan wax heshiisoo idiin dhexeeyana uusan jirin arrinkaasaa la rabaa ballanta sidaasaa la rabaa marka allah markaas wuxuu ku khatimoo yidhi ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin allah ma jecla dadka khaa'iniinta ah oo khiyaanada sameeyo rabbi subxaanau wa tacaala ma jeclo marka in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin waa tacliilun lima qablaha wixii ka horreeyey cillo u tahay sabab ay u tahay weeyaan khiyaanada ilahay inuusan jeclayna maarata laga dhigaya marka laba macnoba in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin way ixtimaashaa in loo jeedo digniin nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta digniin la siinayo oo la leeyahay haddaydnan u sheegin idinkoonan u sheegin haddaad weerar ku qaadaan ballantii inaad ka baxdeen waa khiyaanaad samayseen ilahay dadka khaa'iniinta ma jecla rasuulka in lagu leeyahay hadalkaas waa muxtamal wey waxaa muxtamala in ayaga loo jeedo oo la leeyahay nimankaa khiyaanada sameeyey khiyaanaad samayseen ilahayna idinma jeclo qofka khaa'inkaa rabbi ma jecla marka labada macnoba laba macnoo wanaagsano mufasiriintu ay ku sheegaan sideedana dadka muslimiinta waxaa la rabaa hadday cahdi galaan ballanka ay gaal ay la galaan cahdigu siduu yahay inay u fuliyaan ayaa la doonayaa weyaan aayaddan waxaa laga qaadanaya inay bannaan tahay yani maaragtay in gaalada heshiis lala geli karo inay bannaan tahay in gaalada heshiis lala geli karo maslaxa darteedna loola heshiin karo haddii heshiis lala galana inay waajib tahay ballankaas in la oofiyo gaalka ballankaad la gashay inay dowladda muslimka ay u oofiso inay waajib ku noqonayso yani maarata amiirka iyo dadka muslimiinta waajib ay ku noqonayso ayaa laga qaadanaya haddii laakiin waxa weeye calaamaad oo khiyaano ku tusinaayo aysan daahirsanin haddii khiyaano ay daahiradaanna inay cahdigii ballanta ka baxayaan markaas waa inaad ogeysiisaa adiga laftaada khiyaanadaa kula dhaqmine waxaad tidhahdaa waxaan idinkaga jeedaa amaaraad iyo calaamado inaad ballanka ka bixi rabtaan ballantii annagana waa ka baxnay ogaadane intaadan la diririn saas samee salafkeenni ridwaanullaahi calayhim dhaqankooduna sidaasuu ahaa yani xataa gaalka laftiisa cadli inaad u samaysaa lagaa rabaa soo ma jeed inaad cadaalad u samaysaa lagaa rabaa u sheeg marka isagoo ku og ha kula dagaalamo saasaa loo jeeda walidaalika yani maaragtay waktigii imaam axmed baa wuxuu warinayaa iyo abu daawud iyo tirmidi waxay warinayaan mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu markuu amiirulmuminiinka ahaa ayaa dagaalba wuxuu jihaadba waxay kula jiray romaanka ay dagaalamayeen nimankii romaanka ahaa ayaa dagaal kala dhexeeyey yani waktigaas romaanka cahdi baa kala dhexeeyaan u jeedaa ballan bay lahayn heshiisay galeen mucaawiya iyo romaankii heshiisay wada galeen cahdigii markay ballankii wada galeen waktigii loo qabtay markuu dhow yahay oo inuu waktigii dhammaado waktigii inuu maaragtay cahdiga waktigiisa uu dhow yahay dhammaanshihiisii ayuu mucaawiya ciidan watay markaasuu wuxuu degay dhulkoodii agtiisa meel ah buu degay halkaas wuu u dhowaaday gaaladii wuxuuna rabay markii ballantii ay la lahaayeen ay dhammaato inuu si kada ah ku qabto oo kula dagaalamo buu doonayy isagoonan ogeysiinin ballantii inay dhammaatay wakhtigeedii oo ka baxeen inuu weerar ku qaada buu doonayy markii arintaas mucaawiya inuu sameeyo uu rabay wuxuu leeyahay sida abu daawud iyo imaam axmed iyo tirmidi ay warinayaan fajaءa rajulu calى farasin wahuwa yaquulu allahu akbar allahu akbar wafaaan laa kadran yani waxaa nin baa yimid faras saaran ordaayo ayaa u yimid markaasuu wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar wafaaan laa kadran ballanta oofiya yani ilzamuu wafaaan way laa talzamuu kadran ballanka baxii ha laasiminin haddaa muslimiintii tihiin oofiya cahdigii ballantii oofiya ayuu la yimid markaas waxay leeyihiin faidaa huwa camar ibni cabasa durbadiiba ninkaas waaba camar ibni cabasa weeyaan saxaabigii maaragtay ayuu ahaa halkaa joogaba ninka hadalka odhanaya markaasaa mucaawiya ibni abi sufyaan baa ninkii u cidiroo yidhi iigu yeera camar ibni cabasaa loo yeeray wuu su'aalay wuxuu yidhi hadalkaa tidhi maxaa maxaa kugu bixiyey camar ibni cabas wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquul nebigoo leh baan maqlay calayhi salaatu wasalaam man kaana baynahu wa bayna qowmin cahdun falaa yashudda cuqdatan walaa yaxullahaa xataa yanqadii amaduha aw yanbuda ilayhim calaa sawaa'in hadalkaasuu yidhi nebigoo odhanaya baan maqlay calayhi salaatu wasalaam qofkii muslimiinta iyo gaaladu hadduu dhexdooda cahdi noqdo oo ballan ay jirto iyo heshiis uu jiro yuunan ballanka furin yuunan xirin ilaa muddadii ay dhammaato ama inuu markay muddada dhammaato yani maaragtay oo u sheego u tuuro cahdigooda sida aayaddan fambud ilayhim calaa sawaa'inkaasoo kale oo u tuuro oo yidhaahdo u sheego u iclaaniyo wax heshiisoo naga dhexeeyahay ma jiraan ilaa uu ka yidhaahdo markuu nebigaa sidaa la yidhi ou maqlay mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canhu farajaca mucaawiyatu radi allahu canhu dagaalkii uu rabay waa ka soo laabtay inuu rumaankii la diriro oo weerar uu ku qaado uu rabay wuu ka soo noqday ma uuna la dagaalamin weeyaan marka waxaa waajib ah haddiiba aad aragta khiyaano ku aragtahay inaad maaragtay u iclaaniso u sheegtoo tiraado wax ballanoo naga dhexeeya ma jiro si aadan barrinta u kadinin oodan faj'a iyo kada aadan ugu qabanin waa taas ayaa la doonayaa bay leeyihin culammada sidaas aayadda qur-aanka sidaasana leedahay waa mantuuqul aaya aayadda mantuuqeed waxay ku hadashay baa sidaasa inaad heshiiskii oo weli jiro ama dhammaan raba inaad adoon u sheegin weerar ku qaado waa mamnuuc wey waana la ka reebay weyaan laakiin waxay leeyihiin haddii ballan cad uu jiro inay yani arrin cad aad hayso inay ballankii ka baxeen oo ay la yimaadeen ballanka baxyadii waad heshay sida nebiyullaahi moxamedba ay quraysh ku samaysoo kale quraysh markay sulxulxudaybiya nebiga la heshiiyeen waxaa lagula heshiiyey qabaa'ilka nebiyulaahi moxamed oo heshiiska la yaho carabta ka mida quraysh qabaa'ilkay carabta ka midoo heshiiska la tahay haddii labadaa qabiil ay diriraan labadeennan midna waa inuusan u kaalmaynin labadeenna midna waa inuusan qabiilku xaliifka la aha heshiiska la aha waa inuusan u kaalmaynin hubna siinin ciidanna uusan siinin heshiiskaasaa jira bani bakar iyo maaragtay iyo qabiilkii kalaa diriray yani markay dagaalameen laba qabiilo labadii qabiilo heshiiska la ahaayeen baa dagaalamay markay dagaalameen qoraysh qabiilkii ayaga xaliifka la ahayd bay hubna siiyeen dagaalkiina ay kala qayb qaateen nebiga marka wuxuu ogaaday ballankii in laga baxay waa ballanka baxyo cad waa markaas markaasuu nebigu soo weeraray isagoonan ogeysiinin markaasuu maka ka qabsaday fatxu maka sawrkii fatxu maka uu ku qabsaday taasay ahayd leanna waxaa la hayaa naqdulcahdi sax aha la hayaa oo cad baa lahaya ballanka baxyo cad baa markaasoo kale la hayaa haddii taa la hayo wax dhiba ma leh sida nebigeenna uu sameeyey waa la yeeli karaa weeyaan laakiin hadday tahay ogaansho inay ballanta inay ka baxaan ay doonayaan oo yna welina ka bixin waa inaa ogeysiiso u sheegto weyaan maxaa yeele islaamku khiyaano ma ogola in allaha laa yuxib lkhaainiin walaa yaxsabanna aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun walaa yaxsabanna yaynan malaynin aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa yani maaragtay walaa yaxsabanna yaynan malaynin aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa أنفسهم نفتود يينا ملين سبقوا إني بحثدين إلهي كبحثن كران يعني إني إلهي كبحثن كران oon la qaban karaynin oo ilaahay uusan halaagi karaynin arrinkaa ayay malayn yani inay hormareen innahum ayagu laa yucjizuuna ilaahay ma cajzi gelin karaan kama baxsan karaan wey ilaahay kama baxsan karaan rabbi waan qabanaya waana halaagaya wey marka yani qiraa'adan walaa yaxsabanna waxaa akhrinaya ibnu caamir iyo xamza iyo xafsa can caasim ya-bay akhriyaan walaa yaxsabanna aladiina kafaruu bay akhrinayaan haddii walaa yaxsabanna qiraa'adaas aan akhrino فاعلك الذين كفروا ددك wax malaynayo wa alladina kafaru xasibadana law mafcuulay qaadata hal mafcuul waa go'an yahay oo anfusahum ta aan soo qadarana mafcuulka koobaad way mafcuulka labaadna waa sabaquudaas weeyaan waxa jirto yaani quraada inteeda kale inay akhriyaan yaani wala tahsabanna alladina kafaru inay akhrinayaan wala tahsabanna alladina kafaru inay akhriyaan ayaa oo ta ay akhrinayaan quraad inta soo hartay hadii wala tahsabanna aan raahno faa'ilka nabiyillah muhammad buu noqonay qofka la hadlayo weeyaan marka yaani maf'uulka hore waa alladina kafaru maf'uulka labaadna sabaqu buu noqonay hadii qiraadaasna aan akhrino wala tahsabanna amalayn nabiyillah muhammad oo hamalayn alladina kuwi kafaru kufriyi sabaqu ilayhim kuwa baxsanayo rabbika baxsanayo maxaa yeelay innahum ayagu la yu'jizuna ay la yu'jizuna allah alla kuwa ka baxsadaahi ma aynan ahaanin maxaa yeelay waxay ku sugan yihiin fi tahti yaani fi tahti qahrihi yaani wa qudratihi ku sugan yihiin allah qahrigiisa bay ku dhax sugan yihiin oo awood ilaahay ba u lahayn marna kama baxsan karaan innahum la yu'jizuun ilaahay ma ajzi galin karaan way marka gaal oo dhan allah u seeta dheereeyo markuu rabbi doono inuu qabtaa ma baxsan karo weeyaan ilaahay kama baxsan karaan weeyaan waxay la mid tahay aayadaha maasala fi suurat al-ankabut aayadu ku jirto kale am hasiba alladheena ya'maluna sayi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun aayada fi suurat an-nur ku jirto kale la mid tahay la tahsabanna alladheena kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahum an-nar wa labisa al-masir aayadaha soo kale bay la mid yihiin way marka waxay ku sugan yihiin taxta qahri illaahi wa qabdatihi ilaahi maarta saldadiisa iyo awoodiisa kama baxsan karaan markuu doono buu halaagi karaa weeyaan واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم واعدوا مسلمين تبا حدنا الله حضليا دقالك مركة دالة لقى ليسان وإن أي كم النقطة صفات كين إعداد إعداد العدة وحلنا عيد الكون إني ديار قرو إني لي ماذا واعدوا يعني مارت الديارية لهم قالبي كفارتي وحد وديارسان عدو إلهي ما استطعتم وحد أودان ومن قوة أود أه وحد كرتان أو أودا قالبي وديارسان ومن رباط الخيل فردها حرتان كودا حرتان للجهاد في سبيل الله أدو حرتان أيضنا مارت وديارسان قوة إيه الرباط كاسو ترهبون أدكو عبسي قلنيسان به يعني شيغاس اعدادكاسي ديار غروغاس او ديار ديارسان aad ku maartay cabsi gelinaysaan adu wallahi alla cadowgiisa iyo waduwakum idinka cadowgiina wa kaaladii way aadaa allah wa aadaa wa aadaa muslimiin ayaa loo jeeda aad ku cabsi gelinaysaan wa aakharina wa turhibuna aakharina kuwa kalena aad cabsi gelinaysaan kuwa kalena aad ku cabsi gelinaysaan awooda oo min duunihim kuwan sakadooda ahaada yaani kuwan kuwa aan ahayn na aad ku cabsi gelinaysaan kuwan waad u jeedaan gaalo idin ka soo horjeedo idin la dirirayo way awooda aad samaysataan marka gaalka ma yaani idin ka foga ayaa marka haddana ka baqaya awooda aad leedahay kuwaasoo laa taclamuunahum idinka idnan garanaynin allahu allana yaclamuhum ilaahay uu garanayo idinka ma taqaanaan laakiin rabbi baa yaqaano kuwaasna aad ku cabsi gelinaysaan wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min shayin wax un ah haba yaraado ama ha weynaado maxaa yeelay aljihaadu fii sabiili illaahi maal buu rabaa iska dagaalan ma ah jihaad marka la gelayo maaluu u baahan yahay rag buu u baahan yahay yani hub buu u baahan yahay wax badanuu u baahnaanaya wamaa tunfiquu marka wax alla wixii aad bixisaan oo min shayin wax un ah fii sabiili illahi ilahay jidkiisa aad ku dhiibtaan oo jihaadkaas litakuna kalimatullahi hiya alculya kelimada rabbi inay sara marto darteed aad u bixisaan yuwaffa ilaykum waalidiina oofinaya والدين أوفين أجر جيدو كاملة أيال الإنسين الله سبحانه وتعالى أجر جيدو إذين بما يستريا ويا يوفى إليكم والدين بما يستريا وأنتم إذين كان لا تظلمون لا إذن ما ظلمنا أيوه يعني وحي أضلتي مادين رب سبحانه وتعالى إذن كظل من ماي ويا وحضلتي مادين إذن كظل من ماي مركا يعني يوفى إليكم وحال لي والدين أوفينيو أما أدونك تكون هليسان ما آخر أدونك تكون هلي كرتان لإذن كو أوفينيا وحوي غنيمة هليسان ورب سبحانه وتعالى إذن سيني فيقبات هليسان جزية بات هليسان وقال لي وحد الضريبة لكور صاروا أياد قادنيسان يوح لماذا بو ربي سبحانه وتعالى إذن سينا ياوي أما ثوابت آخرى لإذن سيني الله بآخرى إذن كثواب ليه يوفى إليكم وأنتم إذن كان لا تظلمون لإذن ظلمين مايو أجرقين لإذن كان نسقانين مايو سيقو كاملة أيو رب سبحانه وتعالى إذن سينا ياوي أيضا وحوية وقواعدك تعاملك مع الكفار أي كم انتهي في الحرب marka qofka muslimka inuu dagaal galo uu doonayo waxa laga maarmaana inuu i'daadul udda la yimaado inuu diyaar garo gaaladu intay leeyihiin huba oo kale inay sameystaan muslimiinta markii aayadaas la amray i'daadul udda markuu rabbi yiri wuxuu raaciyay turhibuna bihi adu wallahi wa aduwakum yaani waxa la rabaa diyaar garowgaaga adiga aad diyaar garowday inuu gaaladu ay kaaga baqaan kan kula dirraayo iyo midka dagaalkaada damacsanba labadaba inay kaaga baqaan macnaheedu marka gaal wuxuu kaaga baqay macnaheedu waxa weeye in adiga ka sarreyso soo maaha ood ka awood badan tahay muslimiinta waqtigii nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam yacni intii gaaladu haysatay ma istataacuu waxay awoodi kareen nabiyullaahi maxamed iyo asxaabtiisa way la yimaadeen gaaloo dhanna waa ka wada baqi jiray nabiyullaahi maxamedna ilaahay baaba ugu gargaarayo xadiiskii saxiixaynka ku jiray oon horena usoo sheegnay wuxuuba ka mid ahaaba waxyaalaha la siiyey oon ambiyada kale la siinin bay ka mid ahayd nusirtu birucbi masiirata shahr yacni inay gaalada ka argagaxaan waa la siiyey saxaabadiisuna sidaasay ahaayeenoo way diyaar garoobeen fardihii ay gaaladu samaysata bay samaysteen way intay gaal fardo lahaa way lahaayeen awrtii ay ku dagaalamayeen gaalada wakhtigaasi way lahaayeen warmihii iyo seefihii iyo maaragta fallaarihii ay ku dagaalamayeen ayaguna way samaysteen duruucdii ay gashanayeen oo ay xarbiga iyo dagaalmaar seefta iyo warmaa iskaga ilaalinayeen waa ay samaysteen marka sidaas oo kale baa la rabaa waa amar waay ilaahay baa amray waacidu amar ilaahay uu dadka siinayo weeyaan markaas uu rabbi yiri waacidu lahum mastata'tu min quwwa waxad awoodi kartaa waxadan awoodi karin ilaahay maba kugu kalifinba mukallaf kuma tiid waxad awoodo oo min quwwatin awood ah diyaar garooba oo la imaada quwada marka maxaa la yiraahdaa horta i'daadka maxaa la yiraahdaa xagga luqada maxaa lagu yiraahdaa waxaa la yiraahdaa ittikhadu shay'i liwaqti alhaaja i'daad waxaa la yiraahdaa ittikhadu shay'i liwaqti alhaaja baa la yiraahdaa yaani shayga oo samaysato waqtiga u baahan tahay مثلا hadda marka rabto inaad safarto waa diyaar garoobaysaa Soomaa safarka isku diyaarinaysa tigidhkaadi baad goosanaysaa boorsadaada dharkaada ku ribanaysaa wax alla wixii safarkaaga isaadkaad cuni lahayd baad qaadanaysaa diyaar garow baa la i'daad baa la yiraahdaa waqtigaas aad baahan tahay waxa ku diyaarsataa la yiraahdaa i'daadka loo jeeda quwadana maxaa la yiraahdaa quwa waxay culimadu ku fasiraan kullu ma yutaqawwa bihi fil harbi wax alla wixii dagaalka dhexdiisa qofka uu isku xoojin karo xoog ku yeelanayo ومن ذلك السلاح بإليه hubka kamid ah quwada waxa isku diyaariyo hubkaas baa kamid ah walidalika ayu nabiyullaahi maxamed quwada aan fasiray alayhi salatu wasalaam quwada uu noo fasiray markuu leeyahay waacidu lahum mastata'tu min quwwa nabigeena alayhi salatu wasalaam sida imaam ahmed imaam muslim ay warinayaan hadith uqbah ibn amir radiyallahu anhu uqbah ibn amir wuxuu leeyahay qala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul rasuulka ilaahay oo lehbaa maqlay huwa ala al-minbar nabiga minbarka dushiisa uu taagan yahay wuxuu akhriyay waacidu lahum mastata'tu min quwwa aydaas uu akhriyay markaas uu nabigu wuxuu yiri ala inna alquwwata ar-ramy ala inna alquwwata ar-ramy ala inna alquwwata ar-ramy saddex jeer uu nabigu ku celiyo quwada la sheegayahay waxa way awood ilaahay uu yiri mastata'tu diyaarsada uu leeyahay waacidu lahum mastata'tu wa ramyiga garidda nabi ilaahi maxamed waqtigaas uu lahaa ar-ramy lahaa kun iyo afar boqol iyo dhowr sano dhowr sano laga jooga waqtigaas oo ma jeed adduunyada maanta aayadan aad u fasiran tahay وتفسير وما بحن الدنيا قوة حتى الله يستوام حي ووحلة جنوة قفك أدو عدو قاد هالكا جوجو أما مارت مسافة بعيدة أو انتاسو كيلومترات كافو yaad maartay qofka maanta ay dhulka lagu baabi'in kara cadawgaada halka ku gubi karta adoona asaga wax ku soo gaarsiin baad sameyn karta waxa maanta yaani maartay ay dawladaha maanta gaalada ay ku gorgortamaan awoodda ay haystaan waa ramigaas weey sawaariikh baa waxay qaadaysaa yaani maartay hub culus inta ku qaaday meeshaada gurigaada kugu keenaysa waa ramiyo goormo nabi ilaahay maxamed sheegay waagaas weey muslimiinta marka laga rabay i'daadul udda inay ayagu samaystaan ولذلك الشيخ ناصر السعدي مركو أيضا فسره وحوليه وعدوا لهم ما استطعتم من قوة فدخل في ذلك أنواع الصناعات وحسوق لي صناعتها صناعة الله سميه دم ويسوق لي سابولية التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات خبك نوعيني سكال الدول iyo wax alla wixii qalab ah lagu shaqeysto oo dhan ayaa soo galaya buulay min al madaafi'i مدافيع ذا طوري والرشاشات قريها يركا لو ديرري بوبا لا يراهد والبنادق بنتقيده او كله ويعني وحو ليهي والطائرات الجويه والرمي لفتيده كميتها سو ما جد قووديده كميتها ديارadaha maartay hawada ku duulaya oo ma inta halkaas uma soo baabiyan soo noqonayo والمراكب البريه والبحريه kuwa dhulka gaadiidka lagu maray iyo badda kuwa gaadiidka quuso waxa soo dhan waxa kamid quwadii kamidii wal qilaa'i wal khanaadiq wa aalaat ad-difaa' khandaq iyo maartay dhufeesyada la qoto ayaa kamid ah qalcadaha la samaystaba kamid ah aalaadka waxa la isku difaaco oo qofku difaac uu ku gali karaba kamid ah waxa kamid i'daad al-uwa udda wuxuu leeyahay war ra'yi wa siyaasa waxa kamid ra'yiga wanaagsan iyo siyaasadda toosan oo wanaagsan oo mustaqimka ayaa kamid ah allati biha yataqaddamu al-muslimun سياسداس iyo ra'yigaas muslimiinta ay ku hormari karaan wayandafi'u anhum bihi sharru a'da'ihim adawgooda shirtoodana uu ku harayo uu kaga harayo ayaa kamid ah waxa kamid ah buuleeyahay quwadaasi wa ta'allumu ar-ramy wash-shaja'ati wat-tadrib ayaa kamid ah buuleeyahay yaani inuu qofka tababar leeyahay inuu tababaran yahay inuu yaqaan waxa sida maartay qalabkan loo gano oo loo loogu dagaalamo geesinimo inuu leeyahay waxa soo dhan ayaa soo wada gelayo ayuu oranaya weeyaan wax alla wixii adduunka la sameeyo sinaacado dhan ayaa soo wada galaya weeyaan marka waxaas oo idil ayaa maarka la doonaya ribaad al khaylka waqtigii nabiga maxamed ay joogeen iyo saxaabadiisu hubka maantaas caalamka ka jiray waxa ugu waaweyn fardaha lagu dagaalamadu ah fardaha ku dagaalami jiray ribaad al khayl waa gaadiidkii bariga lagu dagaalami jiray badda xataa marayo oo lagu safri karo badda dhexdeeda ku dabaalanayo weeyaan marka ribaadul khaylkaas maanta bedelkeedu waxaan oo kala gali karo ay ummadu ay sameystaan ayaa galaya weeyaan marka farduhuna waligood dagaalka waqti kasta way ka qayb qaadanayaan sida nabiyilaahi maxamed xadiis imaam al-bukhari fi sahihi oo noogu sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiithu urwata urwa ibn abi al-ja'di xadiithkaas wuxuu leeyahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم يعني فرضه مركز تبب وحوي فودوده خيرك ku xiran yahay qayb qaybka lagu xiray waxa weeye ilaa maalinka qiyaamaha waligood way jiraya yani waa gaadiid aad u qiimo badan weeyaan waa gaadiid aad u qiimo badan weey markaas uu yiraahdo al-ajr wal maghnam ajrina qofka ku dagaalama uu heli ghaniimana waa uu helaya weeyaan marka labadaasba waa uu leeyahay ayuu maartay nabiga maxamed noo sheegay kaleey salaatu wasalaam marka arintan i'daadul udda ah wa tan hore u sheegnay in insha Allah ta'ala waa ka hadli doona bal waxaan rabaa aqwaasha ay culumadu leeyihiin yaani ama dadkii hore qaar kamida ama culumada waqtigeena joogta waxa ay ka yiraahdeen baan ama soo gaartaan u jeedo waqtigeena soo gaaray qaar koodna ay dhinteen waxa ay ka yiraahdeen baan rabaa insha Allah inaan wax ka sheego i'daadul udda waxa kamida mesela Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen kitaabkiisa sharx mumtic la yiraahdo wuxuu ku leeyahay markuu maartay aayadan ka waramayo hadal aad iyo aad u qiimo badan buu sheegaya shuruudul jihad inay kamid tahay muslimiinta shuruuda ay jihadka ku galayaan inay kamid tahay i'daadul udda inay diyaar garoobaan hubkas u sameystaan wuxuu leeyahay la budda fihi min shart dagaalka jihadka al jihad fi sabilillah waxa laga maarmaana sharti wa in la helo shartigaas وما شرط قاسي وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال وإن يددك مسلمين تا أكتو ذا أي تهي إليهين أود أي كو أودي كران دقال إن يكو قلان أودي كران فإن لم يكن لديهم قدرة حديثا أود هيسنين أي دقال كو قلان أي سلاحات أينا هيسنين فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة haddaynan gaalada waxay haystaan oo kale aysan ayagu samaysanin oo markaa uu yiraahdo qofka muslimka dagaalan galaya arintaas waxa waayo waxa weeyaan buu yiri qofka oo naftiisa halaa ku riday ayuu noqonayaa buu leeyahay walihaada sida darti lam yujib allah subhanahu wa ta'ala ala almuslimina alqital wa hum fi makkah sida darti muslimiinta ilaahay jihadka kuma waajibinin markay maka joogeen mauna ku waajibinin maka markay joogeen sababtu waa maxay laannahum aajizuuna wa du'afa taag daran bay ahaayeen aajiziin ba awood ma ayna lahayn falamma haajaruu ila almadina markay madiina u soo hijroodeen wa kawanuu ad-dawlata al-islamiyya dawladii muslimiinta ansaari muhaajiriin ka koobnayd ay dhiseen wa saara lahum shawka awoodna ay yeesheen umiruu bilqitaal markaas dagaalka la faray maxaa yeelay awood bay leeyihiin وعلى هذا بوي سلا درتي مركا هذا الكاقبا فلا بد من هذا الشرط شرط قاس او اعداد العدة او انه دك مسلمين تا اي اسلحة اي هب يشان اي اوود اي قدرة اي يشان والغا ممارمان وإلا هدينا سمين سقط عنهم جهاتك وكدع عيابه ليه كسائر الواجبات يعني كسائر الواجبات سنة واجباتك كلا حدادا اوود ولا حين كاقا دعيو مثلا حجكو كله واجب سماع لكن يو واجب كو يحي قفك حولها عليه من استطاع إليه سبيلا سوى النبي مده قفك واجب كو يحي هدوسا حولها أي سنين واجب كو معه تاسو كله زكدوا واجب إنه قفك بحيو قول يو واجب كو نقنيا قفك مستطيع أهو حوله كذكيه هيري كرو أيا زكدا لقدوني هدونا حولها أي سنين wax zakaaf laga doonayo ma jiro marka sida darteed wuxuu leeyahay wa illa saqata anhum jihadku uu ka dhacayaa hadaynan awood lahayn kasaa'ir alwaajibaat sida waajibaadka kaleeto ay lamid yihiin laana laana jamiic alwaajibaat wa waajibaadku rabbi waajibiyo dhamaantood yushtaradu fiha alqudra awood ayaa loo shartiyaa liqawlihi ta'ala allah hadalkiisa oo yiri fattaqullaha mastata'tum ilaahi waxa uga baqdaan inta awoodi kartaan rabbi uga baqdaan إيه الله سبحانه وتعالى أمر وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفت وحي كران كيدا وحان أهين إلهي سبحانه وتعالى دوشة كما ساره دوشة لكما ساره وحكروا ليه الشيخ ابن عثيمين لفتي سمر كان سوق هذا السالة اللي يراهده والشيخ الإسلام ابن تيمي أوليه مركو تعليقات كسمين أيه سياسة شرعية في إصلاح الراعي والرعية والشيخ الإسلام ابن تيمي أوليه بو تعليقات كسمين شرح ير أوليه الشيخ ابن عثيمين markuu waxyaalaha waajibaadka ay maaragtay dadka ku ah oo markaysan awoodi karin aysan waajib ku noqonaynin oo ka hadlay wuxuu yiri kadalika jihad ka waxa lamida jihadka baa lamida nahnu ma'muruna bihi jihadka waana la faray hada muslimiina laakin hal nahnu ma'muruna bil jihad hatta wa in lam yakun indana min al aslihati ma inda aduwina laakin wuxuu yiri jihadka waana la amray hada muslimiina waa shay farada وفريضة من فرائض الإسلام وكمد يهي منك الديدان وكو قالوبيا ويرادو فرض معا لقمنا واحد جهاد ليرا مجل قفك يرادا وقف إلى صلاة إلهي مواجبين وكالوا قالوبيا ويا جهاد مجل قفك يرادو انكرا وكو قالوبيا لكن وحيري حتى أنه ما دام مأمور وهاينا لفري جهاد كإنا جهادنا من الأمر يا حتى هدانا هيسنين gaalada waxa ay agtooda oo kala hubka ay gaaladu haystaan oo kala hadaanan haysanin inaan dagaalano waajib miyuu nagu yahay buu markaas uu aljawaabu la maya waajib nagu ma noqonayo buu leeyahay laana hada min baab ilqaa'in bin nafs ila tahluka gaalada hubka ay haystaan adiga hadaanan haysanin oo tiraahdo waxaan ku dirirayaa qori aa kan ku dagaalamaya ama maarta qori baasuukan kula diriraya nin madaafiic haysto asagoo banaanka joogo iyo sawaariikh haysto nuclear haysto ku baabi'in karo adleedo kula dagaalamaya waa ilqaa'u nafsi bitahluka halaak halaak qofka naftiisa ku rido weeyaan laakiin wuxuu yiri sheekh ayadoo sida ay tahay yajibu an nasta'idda waxa waajiba dadka muslimiinta inay diyaar garoobaan inaan diyaar garowno xataa nuqiima waajib aljihaadi ilaa aan u kacno aan u istaagno jihaadkii waajibka ah inaan u kacno waa inaan diyaar garow samayno aanan iska fadhinin waa inay muslimiintu isdiyaariyaan weeyaan maxaa yeelay lianna maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun shayga waajibka uusan ku dhammaystirmaynin yani maaragtay la'aantii waxa weeye asaguna waajib uu noqonaya jihaad lama geli karo haddaadan icdaad samaynin oodan awood lahayn marka inaad icdaad samayso waajibay kugu tahay si jihaad aa u gasho waa waajibay kugu noqon inaad diyaar garoodo waajib weeye hadalka marka soo u soo wado wuxuu leeyahay wa ama aljihaadu jihaadka oo maanta jira wuxuu leeyahay fa waajibun jihaadka dhiskiisaba waa waajib wey laakin yasqudu cinda alcajzi xataa takuuna alqudra soo hadalkaa u fiirsada laakin yasqudu jihaadku waa waajib wey laakiin waajibkii laftiisii markaadan tabar u lahayn wuu dhacayaa ilaa qudradii laga helo had salaadiiso waajib maaha inaan istaag ku tukannaa waa waajib wey laakiin yaa laga raba qofkii awoodi karo hadduu qofku jiro yahay fadhi buu ku tukanaya fadhi baa loo ogolyahay yacni wuu fadhiisanaya waa loo ogolyahay lanna ma awoodi karo inuu istaago taas baa ka mid ah weeyaan shaykh alislaam ibnu taymiya kitaabkiisa saar ibnu masluul calaa shaatim irasuul wuxuu ku odhanayaa hadal aad u qiimo badanoo soo guurinaya wuxuu leeyahay faman kaana min almu'miniina qof dadka mu'miniinta ka mid ah yacni nebiga dadka caayo allah dadka caayo buu kitaabkaas kaga warramaya xukumka ay leeyihiin allah iyo rasuulkiisa dadka caayo xukumkaay leeyihiin wuxuu leeyahay faman kaana min almu'miniina dadka mu'miniinta ka mid ihi qofkii ahaado biardin huwa fiiha mustadcafun dhul ou ku taag daran yahay buu jooga oo gaaladu kaga awood badan tahay aw huwa fii waqtin wuxuu leey aw fii waqtin huwa fiihi mustadcafun ama waqti ay muslimiintu ducafa yihiin bay joogaan oo gaaladu ka awood badan tahay markaasoo kale hadduu qofku waqtigaas uu soo gaaro falyacmal biaayati asabri wاsafxi canman yu'di اllaha warasuulahu min aladiina uutuu lkitaaba wاlmushrikiin markaasoo kale yani ha ku dhaqmo qofkaasi aayaadkii safxiga farayey dagaalka in laga joogsada farayey yani in laga jeesta gaalada farayey ha ku dhaqmayuusan dagaal gelin weyaan aayaadkaasu ku dhaqmaya weyaan markuu cabaar soo wado wuxuu leeyahay waama ahlu lquwati markay dadka muslimiinta awood leeyihiin oo jihaadkii maqdare ay u leeyihiin ay ku galaan fainamaa yacmaluuna biaayati qitaali aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun waxay ku camal falayaan aawad aayaddii ahayd inay gaalada la dagaalamaan ilaa laba mid laga helo inay jizye bixiyaanoo xoolo inta dusha laga saaro koodhi la saaro ay bixiyaan iyo inay islaamaan labadaas wax ka dhaxaysa aysan jirin aayaddaas in lala dagaalamo marka hadduu awood leeyahay aayaddaasuu isticmaalayaa saasuu odhanaya weyan siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankeedii markuu ka warramaya shekh islaam ibnu taymiya waxaad ogtihiin laftiisa hadalkaas hadal lamiduu soo guurinaya wuxuu leeyahy wakaana nabiyu sal allahu calayh ali wasalam ma'muuran bilkafi can qitaalihim gaalada in lala dagaalamaa waa laga reebay markii hore maxaa looga reebay waxaa la yidhi alam tara ila ladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu salaata baa layidhi kufuu aydiyakum waaqiimu salaa sababta looga reebay waa maxay licajzihi wacajzi lmuslimiina can dalika taagdarrada ay ka cajisay inaysan awood lahayn nabiga iyo muslimiinta ay markaa ka taagdarnaayeen aynan awood lahayn uma lama haajara ila almadiina wasaara lahu biha acwaanun markuu madiine tegey oo ciidan ou helay iyo dad maarata dowlad ou samaystay adina allahu lahu fi ljihaadi markaas ayuu ilaahay u idnay inuu jihaado marka arrinkaasna wuxuu tilmaamayaa yani maaragtay markay dadka muslimiinta aynan tabar haynin oo gaaladu ka awood badan tahay waxa gaaladu haystaan oo kalena aysan haysanin inay maaragta sabraan oysan dadka ummadda aysan halaagin siyaasa sharciya inay ku dhaqmaan baa la doonaya walidaalika sheekh maxamed naasiruddiin alalbani kitaabkiisa silsilata saxiixa silsilada saxiixada hadal aad u qiimo badanuu soo guurinaya waxbaan ka sheegi doona insha allahu tacaala wuxuu leeyahay markuu xadiikaas yani dadka maarata markuu ka warramayay yani xadiidka cubaadat ibnu saamit yani dadka muslimiinta xukaamtooda inaan lagu bixin xataa taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan xadiidkaas markuu ka hadlayey ayuu dadka ku baxo oo maarata muslimiinta dadkooda madaxda ahoo jaa'iriinta ah kuwa ku baxaaya markuu ka warramayay yuu hadalkaas soo qaatay wuxuu yidhi walyowma والتاريخ يعيد نفسه تاريخ ذا أيضا سسوعليس مركة دبه أسوى النقطة كما يقولون صديق ذاتك يرادان فقد نبتت نابتة من الشباب المسلم تبا صوت شيء ودل يرد المسلمين تاكمدا لم يتفقهوا في الدين إلا قليلا دين تنعانا قرنين إير موي وحبدا على دينك كفهم ورأوا أن الحكام لا يحكمون بما أنزل الله arkay inaysan xukaamtu ku xukumaynin ilaahay wuxuu soo dejiyay illa qaliilan wax yar mooyee aysan badankeed ku xukumaynin ay arkeen faraa'u markaas waxay ra'yeeyay garteen al khuruuj alayhi inay ku baxaan muslimiinta madaxdooda jaa'iriinta ahaa ama aan kitaabku xukumaynin inay la dagaalamaan duuna an yastashiiru ahla al-ilm wal-fiqh wal-hikmah minhum ayagoo aanan la tashanin dadka ahlu ilmiga dadka ahlu fiqiga ah wax garanay caaqibada umuur fahmay dadka ahlu xikmada ayagoon la tashan muhiimadu waa taa weey walaal aad ay muhiim u tahay jihaadka maanta caalamka islaamiga waxa ka socdo aad arkaysiin dad ahlu cilmi ma hogaamiyaan bal culimadu waa ka wada digaan waxa maanta socdo dhan laana muslimiinta awood uma leh tahlukan umada lagu rido ma soo ma jeedi hadalkaas uu leeyahay hadii dadka ahlu cilmiga ilaahay baa quraanka ku yiri وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به محو ربي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني ذاتك أهل علمك مركز ترى إن أيها اللو عليو فتوى اللويديو مسلمين تمام تم وقت مجوغا مجر مية إن أيها فتوى كبحيان بلدوني إن أيها فتوى كبحيان بلدوني مركا أيها ذاتك أهل علمك أها أهل فقهك أها أهل حكمها لا تشرين لا تشرين أي أرنتا سمين أيام بوري مركا سولي بل ركبوا رؤوسهم عقلigooda un bay qaateen madaxooday fuuleen caqligooday la tashadeen wataaru fitanan amya yani fitnooyin fitna indhala oo aad iyo aad dalaal ah oo baadiya ayay maarta kiciyeen ay soo nooleeyeen wasafaku dimaa dhiig badan ay daadiyeen fii misra وسوريا والجزائر وقبل ذلك فتنة الحرم المكي يعني وقت وحو سو غارو كهد لها مصر كسميين سوريا كسميين الجيريا كسميين يعني waxa ka sii horeysay xarabka ragii gali jiray waad ogeedeen yani juhayman iyo ragiisi maarta xarabka galay oo qabsan jiray iyo wixii lamid oo ka sheekeynay fakhalafu bidalika هذا الحديث الصحيح الذي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا إلا الخوارج بأرمي يعني وحي خلافين حديث كان صحيحة oo amalka dadka muslimiinta oo ku dureersaday horay dadkoodii salafkoodii iyo kuwoodii dambe cid khilaaftay aynan jirin illa khawaarijta mooyee cid kale khilaaftay aysan jirin illa khawaarijta mooyee taas xadiidkaas khilaafeen weeyaan marka waa amalkii khawaarijta la yimaadeen weeyaan marka sida u soo wada hadalka wuxuu leeyahay wa aqulu wa min al-ma'lumi يعني ما ركتي هذا ماشي محل شيء تيجي أنكلها وكنا وحل أجي هاي أن ما أمر به المسلم من الأحكام qofka muslimka waxa la faro oo ahkaam ah manuutun bil istitaa'a waxa lagu xiray awood amal kasto sameeynayso istitaa'a laga raba wixii hadda soo mitaalinayno dhan hadaadan awood u lahayn ilaahay kugu makallifayba wa awood in la helo weeyaan hatta ma kaana min arkaan islaam hatta arkaan islaamka allah ka dhigo awooda laga raba weeyaan maxaa yeelo waxa kamida xajkii oo kale soo qaatay qala ta'ala walillahi ala an-nas hajjul bayti man istitaa'a ilayhi sabila سو الله مدي من استطاع يو حجك كواجبيا من استطاع إليه سبيلا أركان الإسلام كون كمد يا حجكي أركان الإسلام كون كمد يا وهذا من الوضوح بمكان فلا يحتاج إلى تفسير أرنتاس آد بي أمو قطاي وعضهي وحضين كلا أسي باهنتهي مله لي مركز يقول والذي يحتاج إلى التفسير وحأباهن إلا بياني ولا عديا إنما هو التذكير بحقيقتين اثنين لما أرموت إن ذكر الحسوسيه ayay u baahan tahay buu in la cadeeyo kan koobaad waxa weeye anna qitaala a'daa illah adawga ilaahi la dagaalamkooda waxa weeye la diriro min ay nooc kaana adawga snoocu doona han noqday yatatallabu tarbiyata an-nafs 'ala al-khudu' li ahkam illah wa ittiba'iha waxay keensanaysaa ay talbaysa la dagaalanka adawga ilaahi la dirirayo naftaada oo aad ku tarbiyayso ahkaamta ilaahi ina u khuduuciso qof ilaahay u hoggaansan aad tahay yaan tarbiya ruuxiya inuu haysto qof ilaahay kitaabkiisa raacay wixii laga reebay ka haray wixii la amray la yimid inuu qofku noqdo weeyaan kama qaal calayhi salaatu wasalaam kama qaal sallallahu alayhi wasallam sidoo nabigu yiri al mujahidu man jahada nafsuhu fi ta'ati illah mujahidku waxa weey qofka yaani maarata naftiisa la jihaado taacada ilaahay kula jihaado wal akh wal ukhra arinka labaad waxa weey yaani arinka hore waxa la qofka إعداد أو معنوي إنه ليماد ديار قرو معنوي إنه ليماده روحانيات كيس إنه بيسيه قف تقي إنه يهي قف سنية إنه يهي أو ما ركتيت سنة من جاي كم وقت عليه الصلاة والسلام إنه النوم كان لبعض وحوي وأن ذلك يتطلب الإعداد المادية والسلاح الحربية وحتى لبعض وحلقا ربا إعداد ديار قرو مادي أه وحلا تابن كرين لا تماد سلاحي دقالك حربك دقالك أكوك قلي لهي إن لا تماد الذي ينكأ أعداء الله يعني ينكأ أعداء الله وحي عموه إلهي وكلها وعلها وكلها لاقي لها إنه قف كل إيمان فإن الله أمر به المؤمنين الله مؤمنين تبوا أمري فقال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم أيضا سوء أخري هذا أنفسره مركزه والإخلال بذلك أرنكاس إعدادك أي مسلمين تكتغان oysan la imaanin macal istitaacati ayagu awoodi karo haddaynan diyaargarowga la imaan ayagu awoodi karo ay faraha ka qaadaanay gaalada aynan u diyaargaroobin inamaa huwa min sifaati lmunaafiqiin adoo awoodi karo inaa isdiyaariso oo hubkaad u diyaarsato haddaadan samaynin sifadii munaafiqiintaad ku sifaysan tahay walidalika qaala fiihim rabu lcaalamiin ilaahay munaafiqiinta wuxuu ku yidhi walow araadu lkhuruuja walow araadu lkhuruuja laa cadduu lahu cudda hadday dooni lahaayeen tabuuk inay u baxaan oo qaswaadkii nabiga raacaan way diyaar garoobi lahaayeen marka qofkaas munaafiq buu shafahay shaabahayaan ummadda munaafiqiin bay u ekaanaysaa iyagoo awoodi karo inay diyaar garoobaan oo jihaadka isku diyaariyaan haddaynan isdiyaarinin munaafiqiintii la noqonaya marka wuxuu leeyahay wa ana actaqidu waxaan ictiqaadsanahay jaaziman ictiqaad jaazima oo go-an أن هذا الإعداد المادي لا يستطيع اليوم القيام به جماعة من المؤمنين دون علم من حكامه marka wuxuu leeyahay waxaan ognahay shacabka ilan waxa hadda aayada lagu la hadlaya hayeeyeen horta waa ciddu lahum sadactum qof qof ma aha waxa lala hadlay waa imaamka dadka muslimiinta iyo ruwaada iyo dadka madaxda ah way amarka wuxuu ku socdo weeyaan laakiin qof kaliya inuu inta diyaar garoobay ila gaalaha la soo diriraya waa mantiq sax ma ah oo ila kaliya baxayo soo jihadayo sax ma ah maarta wax sax ma aha wax salafkeeni ama nabigeeni laga soo gaarayna ma aha weeyaan marka arrinkan wuxuu leeyahay suuragal ma aha xukuumadaha maanta jiro qofka inuu kaligii diyaar garoobo uma ogolaanayaan markaasuu yidhi faqitaalu acdaa illaahi cadowga ilaah oo lala diriro min jamaacatin ma koox ay dagaalanto saabiqun liawaani waqtigan hadda wax soconaya maahane waa ka hormaray buu leeyahay kamaa ana alamra fi lcahdi lmakiyi siduu arrinku waxa weeye cahdigii makiga ahaa waqtiga muslimiintu ku jireen oo kale ayay maanta dadka muslimiintuna joogaan walidaalika waagaas markay maka joogeen lam yu'maru bihi yani walidaalika sidaa darteed lam yu'maru bihi jihaadkii muslimiinta lama amrin ila fi alcahdi almadani madiina markay tageen oo dawladda yeesheen oo awood ay heleen ayay maaragtay yani la amray weeyaan wahada huwa muqtada nasr rabbaaniy waana hadalka oo maaragtay naskii allah oo rabbaaniga ahay oo rabbi oo iska lahaa hadalkiisii ahaa laa yukallifu allahu nafsan illa wuscaha culamada soo ma jeedin kelimada aayadaha xataa ay deliishanayan waa isku wada mid wa isma oga nin walbaba waqti xataa isku zaman inaysan qaarkood ahayn sida sheekhulislaam ibnu taymiya oo kale uu ka fogaa yacni qarnigii sideedaad iyo meelahaas uu ahaa culimmadaana waa qarnigeenna labadan sheekhoo kale ay joogaan weeyaan marka نصوصتا وحيالها واجباتك إيه ولا لي الاستطاع كحرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني قفك هدوسا استطاع حين إنه ضدك مسلمين تهلاذ الله ما أقول وحمانتا وحوذنا ضد أهل العلم يموذان بل لقم التلقاتو ضدك أهل العلم هذا لقم قاتو شباب متحمسة وخير دون أه وضد خير أيه نفتي خير رادس أه أيا ما ركتي أرنتان وضوه khayr doon khayr la doonana wax walba lagu maga khayr oo hadaa tara khayr aan doonaya abdullah ibn mas'ud waa atarkiis in badan waa idin sheeg hadal aad u qiimo badan buu leeyahay saxaabiga jaliilka niman tasbiixsanaya oo tahmiid wada oo subhanallah 100 marra maartay maarta kabirullah 100 marra ku hay allahu akbar subhanallah alhamdulillah ku hay u yimi marka hadalkii markuu ku sajriyay waxay yiraahdeen ya abu abdurrahman wallahi ma aradna illa alkhayr waxaan aan sameeynayn khayr mooy wax kale ulama jeedno markaas wuxuu yiri wa kam min murid lil khayr lan yusibahu imisa khayr doonaysa laakiin aan khayr ka asiibeynin waa badayni marka khayr doon kaliya ma socdee khayr doonku waxa la rabaa inuu dawaabit sharci oo leeyahay bal rabaa dawaabit sharci inuu leeyahay laakiin khayran jeclahay wafcalu lkhayra ilaahi حتى وارد واحد بدعاء الله سمعين يودن وحي يسمى وافعل الخير الهي نبي وحو سمعين اي له الهي بابين وافعل الخير هذا خيرك لفتيسي با وحو باهي متابعه وان نبي لوغ ديد عليه الصلاه والسلام وان سلفكين نو سو غوريان رضوان الله عليه وشيء مهم وي marka arrinkaas walaaliyaan yaanan fududeysanin waxaad arkaysaa shabaabkan yaani iska yaacayo waxaad arkaysaa dad muqridiina ka buuxo runta xaqiiqada amru waa sidaa inta badan dad ahlu khayr u badan yihiin wanaagdoonay u badan yihiin laakiin dad danaystayaala oo ayaga dadka shabaabka dabka ku guraayo sida jabhaduhu dabka ugu guri jireen ciyaalka yararka bay shabaabka mutaxamisiinta ahlu khayrkaaba dabka ugu gurayaan mid ayaga ka mida wuxuu rumaysan yahay ama dagaal xarbu fitna ha geliyo oo shacab muslimiina lala dirirayo ha geliyo ama ha geliyo maaragtay gaalaha la dirire asaga horta galaayo sida nabi maxamed uu gali jiray ma jire magaalooyinka waaweyn inta la fariista ciyaalka yararka dabka lagu shubayo la gelinayo marka taas oo kale walaalayaal wax fiican ma arintaas waxa way ilaahay looga baqo rabbi subxaanahu wa tacaala uga cabsano qofkii saas oo kale u hadloo yidhaahdo jihaadkuu diiday jihaadkuu diidaa la leeyahay ninkii yidhaahdo war dawaabidii sharcigeed ha la qaato jihaaduu diidaa suuka la marinayo jihaad ninka diida ogaada waa gaal muslim maaha waa gaal ninkii jihaad diiday laakiin ninkan xamaasada iyo halaaga ummadda ku ridayo waa in laga qabto la yidhahda jooji war ka istaag in la yidhaahdo wey dadka muslimiinta ama dadka ahlucilmiga haddaynan u sheegin ummadda waxa xaqa u sheeginna barito qiyaamaha lijaam naaru ilaahay gelinaya subxaana wa tacala cilmiga ay qariyeen lijaam naaru ilaahay gelinaya weeyaan marka allah aayaddan sidaasuu nagu leeyahay waan i'daad al-udda laga maarmaan way dadka muslimiinta inay sameeyaan wax badan oo maanta jihad lagu sheego oo jihad ayna jiro dad baa waxay jihad u aaminsan yihiin qofka intuu miina iska soo buuxiyo inuu halka isku qarxiyo oo kaliya ku dhinto waa arkaynaa fataawadana hadda korna waa ka soo hadalnay insha allah waa ka hadli doonaa kaliya inuu ku dhintaa laga arkaa xataa uusan hal yahuuda dilin hal gaala inuusan dilin hal axmaara inuusan dilin baa la arkaa ama asagoo ku dhinto ama dad muslimiina ou laayo baa dhici karto soo ma jeedi marka taasoo kaleeto jihaad ma la yidhahdo mise lama yidhaahdo ibn cuthaymiin ninkii raba riyaad saalixiinkiisa u sharxay ha raadiyo xadiid ulghulaam ha ka fiiriya ha ku laabto si u sharxayo xataa wuxuu leeyahay haddii qofkaas aan ka dhigno maalan inuu niyad saalixaa ku galay ilaahay inuu u cafiyo waa la arkaa buu yidhi laakiin in shahiid la yidhahdo shahaado loo qoraa waxa wax dhacaya maahan buu leeyahy shahiid lama oran karo buu oranaya ninkaas oo kaleeto saasay leeyihin taasoo kale baa loo yaqaan muslimiinta dagaalka ka dhex dhacaa jihaad la yidhaahdaa oon jihaad ahayn xuruubulfitan shareecada u taqaano oo nusuusta ay u taqaano yacni maaragta waxa la yidhaahdo bilaada aaminka ahee ama dal muslima oo dad aaminaho abriye ah oo maaragtay laiska qarxiyo infijaaraad iyo balaayo lagu dhex sameeyo baa jihaad loo yaqaanaa wahada laysa min aljihaadi fii shay wax uu jihaadka kaga sugan yahay arrimahaas oo dhanna ma jiraan weeye jihaadku waa jihaadka sharciga ahaa cadow kaasoo horjeeda oo gaalo ah ood u dagaalamaysaa litakuuna kalimatullahi alculya asagana uu dagaalamayo kalimatul kufr inay kor noqoto ciidan ciidan la diriraayo baa la raba waana soo sheegnay dadka sawmacadaha ku jira inaan la lalaynin kaniisadaha kuwa ku jira in la laaya inaysan bannaanayn nabigeenna uu ka reebi jira calayhi salaatu wasalaam habraha inaan la dilin yacni maaragtay odayaasha xataa gaalaha noqday suufiga gaalka oo kaniisada ku dhex jira inaanan la dilin yacni dadka ducafada inaan la laynin dad baa waxay ku leeyihin dad maaragtay gaalan soo qarxiyo soo baabiye kaniisaduu burburinaya oo eber ka dhigaya jihaadan ku jiraa uu leeyahay waa jihaad lama yiraahdo waxa soo idil maar marka walaalayaal aan nusuusta siday taan u qaadano aan qaadano shariicada islaamku waa ugu filan tahay wallahi ummadda muslimiinta haday tabaqaan ilaahay wuxuu leeyahay rasuulkiisana uu amray haday tabaqaan cizigoodii sharaftoodu oo soo noqonaysa weeyaan waa cidu diyaar diyaar garooba lahum gaalada u diyaar garoo u diyaar gareysta mastadactum wixii aad awoodaan oo min quwatin awoodaan ومن رباط الخيل فرضها حيرتان كودي او دغالك الهي جهاد في سبيل الله وحرتان u diyaar garooba quwadaasoo turhibuuna bihi icdaadkaasoo turhibuuna bihi aad ku cabsi gelinaysaan caduw allahi wacaduwakum hadda muslimiinta hubka ay haystaan su-aala idin weydiinaya gaalada maanta yurub iyo maraykan joogtaan ma cabsi gelin karaa hubka ay haystaan iiga jawaaba idinkaa idin weydiina ma cabsi gelin karnaa maya bal ayagaa qoryaha xunkaa ka soo qaadana aan ku dagaalamayna miyaynan ahayn warshadahoodaa sameeya sooma mise muslimiinaa noo samayso ayagaa samaysto dabaabaadka ayagaa iska leh daa'iraadka ayagaa iska leh ii sheega dadka muslimiintu ayaga iska leh awooddooda keensanayo marka ayadaa la rabaa turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum ilaahay leeya marka cadowgiina cadowga ilaahay aad ku cabsi gelin kartaan taasaa la doonaya cadowgu waa inuu kaaga baqaa hubka aa haysato inuu kaaga baqo cidaadkaada inuu ku gaarsiiyo ilaa gaalada kaa cabsato baa la rabaa wey wa aakhariina kuwa kalena aad ku cabsi gelin ku cabsi gelinaysaan oo min duunihim ayaga ka soo haray kuwaasoo laa taclamuunahum idinka aadnan ogayn kuwa kaloo aadnan ogayn oo idinka qalbiga xiqdi idinkugu hayo maalintay fursad idin helaan idinka takhalusi lahaa inay idinkaga baqaan baa la rabaa kuwaasoo allaahu alle yaclamuhu mid og ou yahay oo rabbi garanayo wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min shayin ila jihaadka maal buu u baahan yahay sida nafta in lagu bixiyo u baahan yahay baa xoolahan in loo bixiyo u baahan yahay wixii aad bixisaan oo min shayin min shayin min shayin waxa loo nakireeyay sawaaun kaana qaliilan aw kaiira ama ha yaraada ama ha badnaado ilahay jidkiisa qofka wax ku bixiyaay fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa qofka ku dhiibo oo wax ku bixiyaay wixii aad bixisaan يوفى إليكم والدين كأبال مرين والدين أوفيني أجر بيسو كاملا ربي إذن سيني وأنتم إذن كنا لا تظلمون لإذن ظلمين مايو لإذن كمن نسقى من يوحي آت سميستين أجري أه الله وإذن أوفيني ياوي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم